asalaamu calaykum dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan uga hadlayno maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka barnaamijka waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo ah naxwi axmed kadiye maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka oo la xuso labada meey ayaa waxa ay leedahay muhiimad dhowr ah oo aad u weyn wacyigelin caalami ah maalinta caalamiga ayaa waxa ay dadka dunida xusuusisaa muhiimadda uu kalluunku u leeyahay nolosha badda dhaqaalaha amniga amniga cuntada waxay sidoo kale kor u qaadaa fahamka ku saabsan sida kalluumaysiga xaddhaafka ah halista ugu yahay khayraadka dabiiciga ah dhiirogelinta kalluumaysiga waara ayaa lagu boorinayaa dowladaha shirkadaha kalluumaysiga iyo kalluumaysatada yaryar inay qaataan habab kalluumaysi oo waara si loo ilaaliyo tuunka iyo noocyada kale ee badda ku nool ayna u helaan mustaqbal jiilasha soo socda maalintan ayaa la doonayaa in xoogga lagu saaro xoojinta iskaashiga caalamiga ah iyadoo ay dhiirigelinayso iskaashi ka dhexeeya waddamada dunida si ay si wada jira u maareeyaan kalluunka tuunka oo badaha ku kala firdhisan iyadoo loo adeegsanayo cilmiga xeerarka caalamiga ah iyo maamul wadajir ah soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dhaadheer afrika oo dherarkeedu gaarayo ilaa saddex kun saddex boqol oo kilomitir xeebaha qaniga ah waxa ay soomaaliya siiyeen mid ka mid ah khayraadka kalluunka ee ugu hodansan geeska afrika ugu horreyn waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada doobley ee isticmaalo kalluunka kuwaasoo inooga warbixiyey noocyada kalluunka ay isticmaalaan waa kuwa iyagoo ka hadlayo arrinkaas kusoo dhawow barnaamij gaara oo aan uga hadlayno maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka adoo marka hore iigu bilaabayo magacaaga magacaygu waa nici maxamed waxaan ka mid ahay bulshada ku nool degmada doobley
maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka marka hore adiga maxay kaaga dhigan tahay maalinta kalluunka oo maalin weyn waxaana leeyahay hambalyo kalluunkana aada buu u fiican yahay wuxuuna ka mid yahay hilibka cadkaada caafimaadka waana soo dhaweynaya maalintaasi maalintaasi oo loo asteeyey kalluunka
maadaama laga hadlayo maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka bal faa-iido intee leeg buu bini-aadamka u leeyahay cunista kalluunka haa waan isticmaalay se ma badna intaan isticmaalay dee wax yaro ku weyaan in kalluunka la cuno faa-iido badan ayuu leeyahay sidoo kale kalluunka wuxuu ka mid yahay hilibka cad qofkii cunan caafimaadkiisa ayuu kor u qaadayaa wuxuu ka caawinayaa wadnaha iyo maskaxdaba inay caafimaad yeeshaan brotiina badan baa laga helaa sida in murqaha dhisaan fitamiino badanna waa laga helaa khatarta xanuunada halista ahna uu ka hortagaya faa-iidada kalluunka marka aad ay u badan yihiin wax halkan lagu soo koobi karo maaha farqi intee leeg ayaa u dhexeeya hilibka xoolaha iyo kan kalluunka markaad isbarbar dhigto farqiga u dhexeeya hilibka xoolaha iyo hilibka kalluunka farqi weyn ayaa u dhexeeya xoolaha wuxuu leeyahay dufan iyo waxyaalahaas cunitiisa xitaa aad bay u kala macaan yihiin marka hilibka xoolahana dee qaarkood dufan baa ka buuxo uma fiicna qofka korosol waxyaalahaas qaba marka isku dhadhan xitaa isku macaan xitaa maaha marka farqigan baa udhexeeya marka farqiga udhexeeya waxaa waaye hilibka kalluunka iyo xoolaha maadaama kalluunka kamid yahay hilibka cad dee caafimaadkaadan buu sare u qaadaya mooyaane wax dhibaataa ma keeniyo halka xoolaha karstolol iyo waxyaalaas laga qaadayo maadaama dufanti waxyaalaha ku badan yihiin maadaama uu kalluunku ka mid yahay kheyraadka laga helo dalka siday bulshada uga faa'iideysan karaan waxay ka faa'iideysan karaan haddii loo sheego kalluunka faa'iidada uu leeyahay loo wacyigeliyo in kalluunka caafimaad laga helayo in kalluunka dee caafimaadkooda sare u qaadayo cudurada halista ah oo dee soomaalideena oo ku badan dhiig karkiisa korti waxyaalahaas kaga hortagayaan caafimaad sarena way ka helayaan oo haddii loo wacyigeliyo sidoo kale in shaqa abuur laga sameysto oo laga ganacsado kalluunka badaha laga soo qaato oo laga ganacsado isagana dhaqaaluu leeyahay caafimaad buu leeyahay sidoo kale haddii si fiican loo soo jilaabto wuxuu keeni karaa daqli aada u badan waxaana ka wadaagaya cunooyinka nafaqada leh kusoo dhawow barnaamij gaara waan uga hadlayno maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka waan ku dhowahay maalinka kalluunka caalamiga kalluunka wax aada u fiican waaye dhiigga cas ayuu soo celiyaa borotiin ayuu leeyahay sidoo kale kalluunka ma lahan gaas laabjeex xasaasiyad intaasba ma lahan kalluunka waa wax aada u wanaagsan dadka bulshada waxaan dhihi lahaa kalluunka isticmaala kalluunka borotiin ayuu leeyahay caloosha wuu socodsiiyaa hilibka xoolaha kale waxbuu dheeryahay hilibka xoolaha kale wuxuu dheeryahay hilibka xoolaha waxay leeyihiin laabjeex aad gaasbu gaasku kiciyaa hilibka xoolaha enerjiga ay kiciyaan anaga maadaama aanan joogin aanan magaalo aan lahe anaga waxaan joognaa deegaan aan lahayn bad iyo webi toona oo kalluun laga helin laakiinse waxaan ka faa'iideysanaa kalluunka meelaha kale nooga imaado ha ahaato kan gasaca ha ahaato kan gasaca ha ahaato kan maxaan ku dhahaaye isagoo caadi oo sida badda looga keeno camal isagoo duban isagoo dubneen adi kalluunka aad iyo aad baan u isticmaalnaa waa wax aad u wanaagsan haddaad duwato iyo haddaa biyo ku karsataba wax aada u wanaagsan waaye bulshada waxaan ku boorin lahaa in ay kalluunka aada u isticmaalaan kalluumeysatadana aad ay u mahadsan yihiin sida kheyraadka badda ay uga soo saaraan ay bulshadooda oo la shaqeeyaan ay bulshadooda si kalluunka ay u isticmaal lahaayeen ay ugu tala jiraan anaga kalluunka aad baan u gadanaa bulshada kalabar waxay isticmaalaan kalluunka inkastoo hadda deegaankeena bad iyo webi toona aysan lahayn laakiinse kalluunka aad baa loo jecel yahay waana mahadsantihiin dhakhaatiirtana waxaan dhihi lahaa inay bulshada ku wacyigeliyaan sida kalluunka ay micnaha bulshada u isticmaali lahayd iyo faa'iidada uu leeyahay inay u sheegaan ayaan ka codsan lahaa sidoo kale hooyooyinka waxaan u sheegayaa caruurtooda inay siiyaan kalluunka ay kalluunka u kariyaan raashiinka hadday u karinayaan inay kalluunka ugu daraan waqti calool xanuuna lagu jiraa waa inay ilmaha hilibka geela iyo ariga ka ilaaliyaan ay kalluunka ugu daraan raashiinka hilibka geela iyo arigana ilaah baa noo xadaatinimeeye laakiin kalluunka ayaa ka faa'iido badan
kusoo dhawow barnaamij gaara waan uga hadlayno maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka adoo marka hore iigu bilaabayo magacaaga magacaygu waa fasax xasan cabdulaahi waan ku dhaho redio sanguni
maadaama laga hadlayo maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka bal faa'iido intee leeg buu bini aadamka u leeyahay cunista kalluunka
kalluunku hilibku noocyadiisa kala duwan horta waa hilibka guduudan iyo hilibka cad hilibka cad waxaa ka mid ah kalluunka digaaga kalluunka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bulshada dhexdeeda ka caafimaad ahaan iyo ka ganacsi ahaan runaanta horta waan ognahay kalluunku waa burt waxaa wuxuu wuxuu yahay ama isaga uu ka mid yahay cunooyinka brotiinka aadka u sare leh Een, dufanka sidiisana aad buu ugu yaryahay Een, kalluunku waxaa ka buuxa acid dufan leh Een, oo loo yaqaano omega 3 iyo fitamiinaad ay ka mid yihiin vitamin d iyo vitamin b pla- b2 calcium iyo phos- phosphoruska iyo ilo badan oo macdanta ka mid ah sida birta zinc iodine magnesium iyo potassium Een, caafimaad ahaan markaan u fiirino cunista kalluunku brotiin ahaan waxaa laga helayaa brotiin aada u sarreeyo sida gaar ahaan acidka dufankiisa omega 3 kaasoo kaleerenaan waxaan dhihi karaa kalluunku waa waxa ugu wanaagsan jirka sidaa tusaale wuxuu ka qayb qaataa een, dhisidda jirka Een, cunista kalluunku wuxuu ka hortagaa cudurrada ku dhaca sida wadnaha ee, qaybihiisa kala duwan wuxuu yareynayaa waxyaabaha sababi kara wadna xanuunka kaasoo uu level gareynayo wadnaha dhaqdhaqaaqiisa dufankiisa iyo wax walbo Een, waxaa isna ku jiro kalluunka laftigiisa een, difaaca waxyaabaha difaaco een, neerfayaasha qofka biniaadanka ah sida omega 3 fatty acid gaar ahaan maadada ku jirta ee loo yaqaano d h a Een, wuxuu u fiican yahay isna kala goosiyada jirka wuxuu kale uu u fiican yahay oo ama uu caawiyaa caafimaadka maskaxda qofka cunista badsada kalluunku waxaa la dhahaa wuu ka xasuus badan yahay Een, wuuna ka maskax caafimaad qab badan yahay qofka aan cunin cunooyinka kaleeta isticmaala inta badan waaba la yidhahdaa een, kalluun maad cuntid miyahow sifo xasuustaadu ay ay usoo laabato ama ay u fiicnaato qofka wuxuu kaloo ka caawiyaa ama ka hortegidda cudurrada kansarka cudurka waxyaabaha keena kansarka waxaa kaloo la aad inta badan soomaalidu ay u isticmaashaa la dhahaa wuxuu ku fiican yahay xagga micnaha reerka markii loo laga hadlayo sariirta kale uu ku fiican yahay la- ninka qofku markuu isticmaalo kalluunku jirkiisu britiinaad badan buu helayaa Ee, hormoonskiina waxay helayaan nasniyo iyo waqti ay ay ku shaqeeyaan ay helayaan waxaa kaloo la dhahaa uu u fiican yahay sida hadda tusaale ahaan Een, wuxuu ka hortagaa hamiyarida ragga iyo haweenkaba labada dhinacba Een, qofka sidiisa isna badsada kalluunka waxaa la yidhaha cudurrooyin badan kuma dhacaan sida cudurrada infectionka malaariyada een, tifowga cagaarshoow waxyaabahaas oo dhan kuma dhacaan baa la dhahay Een, markaa u fiirsana dadka inta badan qaba kaneecaduna ma karto Een, dhidi- jirkoodana dhidid badan baa ka baxa waa taa aad ku garan karta in kalluun cunista kalluunka uu aad caafimaadka ugu wanaagsan yahay jir ahaan maskax ahaan iyo caafimaad ahaanba Een, kalluunku isna waxaan leeyahay kalluunku hadda maanta degmadan joogno dhobley Een, bad uma dhow waxaa noogu dhow kismaayo Een, haddaan heli karna anaga ka- de- bulsho ahaan markaan aragno waan ku shamuunaa waayo waa la iskugu tagaa meeshaas goobtaasna si durbadiiba loo kala booba waxaa keenaysa dee faa'iidooyinka uu leeyahay oo dadku aada uga u baraarugsan yihiin waxaasna waxaa keenay ama ogeysiiyey dadka saxaafadda bahda saxaafadda ayaa u- aad dee aada tabisay faa'iidooyinka uu leeyahay dadna way arkeen dadna waxay arkeen dad natiijada uu leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay een, kalluunka cunista hilibka kalluunka runaantan waxaan dhihi karaa qofka kalluunka cuno wuxuu ka xasuus badan yahay qofkaan cunin ah walaahi qiimaha dhowle lagu helo kalluunka aad buu u sarreeyaa Een, kalluun yaroo aad maanta dhihi karto laba afgelis waaye waxaa lagaa siinaya lacag laba doolara waxaad garan kartaa baahida loo qabo kalluunkaas iyo helitaankiisa inay aada u sarreyso ka ganacsi ahaan waxaan leeyahay ganacsatada ee ha ku baraarugaan sidii sidii u dhaqsiyaha badan ay u keeni lahaayeen baalkoo fridge garaysan dadweynahana u heli lahaayeen kalluun joogto ah ayagana waa- dadkuna waxay helayaan cunto caafimaad leh ayagana waxay helayaan ganacsi fiican oo dhaqaalihiisu kobcayo oo aada u wanaagsan bay helayaan dhanka kale waxaan geestiisa waraysi la yeelanay doctor maxamed jamaal aadan oo ka mid a dhakhaatiirta degmada dhobley kaasoo ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay isticmaalka kalluunka kusoo dhawow barnaamij gaara oo aan uga hadlayno maalinta caalamiga ah ee kalluunka adduunka oo sanad weliba labada maarso la xuso adoo marka hore iigu bilaabayo magacaaga magacaygu waa maxamed jamaal aadan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ku nool doobley
Een, maalinta caalamiga ee kalluunka adduunka marka hore adiga maxay kaaga dhigan tahay maanta waxaan ugu hambalyeynayaa inay tahay maalinta kalluunka adduunka sidoo kale waxaan ku baraarujinayaa dhammaan bulshada ku nool doobley isticmaalka kalluunka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka haddii aad inooga warbixiso faa'iidooyinka caafimaad ee uu kalluunka u leeyahay bulshada dhanka caafimaadka wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan waxaa laga helaa omega three waxaa kaloo laga helaa bacterin tayo sare leh sidoo kale vitamin d iyo vitamin b twelve iyo minerals sidoo kale caawinta miisaanka haddii aan faahfaahiyo kalluunka wuxuu wuxuu ka qayb qaataa dhanka miisaanka sababtoo ah wuxuu leeyahay dufan badan oo tayo leh sidoo kalene eh, mineraalka kalluunka wuxuu kaloo leeyahay macdano muhiim ah sida zinc iodine iyo iron kuwaasoo kor u qaada caafimaadka guud sidoo kale vitamin d-ga wuxuu ka caawiyaa jirka inuu nuugo eh, lafaha u xoog xoogsan halka vitamin b 12ka uu muhiim u yahay neerfaha iyo saameynta unugyaha dhiigga cas sidoo kale broteinka kalluunka waxaa isha laga helo broteinka aada u- u nadiif ah ah, kaasoo muhiim u ah eh, kobcinta murqaha iyo xoojinta unugyada iyo xoojinta difaaca jirka sidoo kale omega 3ga wuxuu kalluunka hodan ku yahay dufanka omega 3 kaasoo muhiim u ah caafimaadka wadnaha yareynta ca- cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka xun Een, sidoo kale wuxuu horumariyaa eh, shaqada maskaxda xasuusta iyo ka hortagga cudurrada sida al- alzheimer's iyo dhimistirka bararka jirka oo inflammation loo yaqaano
wuxuu yahay fariinta aad la wadaagayso bulshada ku dhageysanayo si ay kor u qaadaan isticmaalka cunista kalluunka Een, bulshada ku nool dhobley waxaan u dirayaa dhammaan een, isticmaalka in malayga inay kor u qaadaan waan ognahay inaan xaduud joogno oo kisma- ah, maanta aan ka heli aan helinin malayga uu noogu imaado meelo kala duwan sida kismaayo iyo xamar uuna noogu imaado qaali marka waxaan ka codsan lahaa dhammaan ganacsatada ku nool ee ku dhaqan dhobley in ay soo horumariyaan ama ay, ay tiraan baahida loo qabo malayga sidoo kalena ay micnaha ay u khafiifiyaan iibka malayga si bulshooyinta ku noqon eh, ku dhaqan dhobley ay u badiyaan isticmaalka malayga sababtoo ah waxa hadda badanaa na soo gaaro waa hal yar halaas yarna hal yar waxaa laga yaabaa kiilidii ama kiilo looma helo jabjab yar oo qaali ah marka saasa ka dhigaysa in isticmaalka ma- malayga u yaraado marka dhammaan waxaan ku boorinayaa ganacsatada khaasatan qeybaha hoteelada ka mid ah inay soo badiyaan eh, malayga sidoo kalena xitaa laga heli kara kawaanada qaar si loo isticmaalo malayga
guud ahaan waxaan intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah ee aan oga hadlaynay maalinta caalamiga ah ee kalluunka oo sanad weliba labada may la xuso barnaamijka waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo ah naxwe axmed kadiye intaan barnaamijkan kiisa xigaan dib hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
Pulshoy, pulshoy, pulshoy. Khayraadka badeenu waa barwaaqa xalaalo. Khayraadka badeenu waa barwaaqa xalaalo. Ilaahay ku dhex beer.